ficilkan carafa facalo wasankaasa lagama bineeyo oo de waxa weeyaan wixii mudaabaca oo kale noqonayo kale iyo halkan ma timaado haddii laba odhanayo carafa oo fancarafa oo kale iyo ma noqoto si aan loo odhanayn cada incadamo oo kale iyo wixii lamidka ahaa saadeed bal markaa waxaan roonay de inoo manaa macruuf luqadaanay ku ahayn in carafa ayaan luqadii macruuf kuba ahayn ama wax dee lagu garanayo aan ahayn oo maadadii laga binayn jiray ama waxyaalihii lagaba binayn jirayna ficilku ama macaanidii laga binayn jiray waxa weeyaan inficaalkana ma aha tan oo kale saa daraadeed ma haboonayn waa cibaaradooda ay uga jeedaan taas imankana beyt kalo u eg ayuu soo dhisa ama dee kelimadii unbuu bedelo i saasaaba kaba roonaan layd sharaxan imankaan hayne waa luqada macruuf kuma aha laakiin maqsuudkiisi waxa weeyaan imanka halkan sheekhiisii ma ridayo waa sheegayaa bal marka kol hadduu sheekii sheegayna dee can iyo anna iyo uma baahna xadaanii fulan buu odhan can fulan ama xadaanii fulan iyo akbaranii fulan iyo samictu fulan laakin wixii lagu yaqaanay magacii lagu yaqaanay waxa iyo wixii lagu yaqaanay mid aan ahayn buu ku sifaynaya markaasay noqonaysaa ninkii in la garan waayo oo dee in la garan waayoy noqon hadhow hadii la garan waayona xadiiskii hayaabay ugu imanayse ku imanaysaa in la celiyo oo meeshii xadiiskii lagu camalfal lahayo sida kale wax looga taga aan lahayn sahaaladan dee ninkan la garan waayo in loogaba tago halkaa dhibaatadu ay kaba timaado balse asba isagana lagu magacaaba tadliilka shuyuuk ayaa lagu magacaabaa dee umuurahay ula imanayeen iyo asbaabihii asbaaba ay wadaagsanayaan iyo kuwa ay kala leeyihiin waa tan aan yar tilmaanay asbaabihii ku xambaaraysay bal isaga marka libacsi sheekh iyo waxyaalaha istisfaarkiisa yahay ama libacsi sheekh waliba markaa dee waa xaale aada u madmuuma ayay noqonaysaa qashi weyn baa kuma sugan markaad ikhtibaar yahayna waata uguma sahlan oo way ugu fududahay halkan uguma sahlan tahay tagsiir shuyuukhna walow dee nin imika siqo sheekiisisaba ugu rogrogo oo kale iyaduna almutashabicu bima lam yucda ayaa xadiiskii kalaabise sababay zuur waaba ku rimoobi karaa ruuxaas oo kale bal waxa weeye kaas waxa lagu magacaabaa tadliilka shuyuukh wasani kii labaad waa nooca labaad laa yusqidhu ay laa yusqidu sheekha sheekhi ma ridayo raawigu laakin yasifu waa sifaynaya awsaafahu awsaaftiisa wuxuu ku sifayn bimaa waxa bi isaga laa yancrifu aanu ku macrifoobayn macnaa aan lagu garanahayn macnaa laa yucraf weeye aan lagu garanahayn oo lagu aqoon ayuu ku sifaynayaa oo halkaasa markaa ruuxii la garan waayayo xadiiskii markaa ay uga imanaysa celin laba celiya bal halkaas tadliiskii ayaan kaga baxaynaa laba qaybood oo ra-iisiyu baan imaka haysana waxyaalaha kale iyo magacyada kale iyaga ayuunbay hoos iman doonaan markaasoo waa tadliis lisnaad iyo tadliiska shuyuukh nooc baa jira ugu khatarsan oo bal intaynaan ka bixinaan sheegayno qaybta hore tadliis lisnaadka raacsan waxa weeyaan waxay ku magacaabaan tadliisu taswiya ama tajwiidna way idhaahaan waa simid xaj sanadkii la simo ama fiicnayn sanadkii la fiicneeyo taasi waxa ay tahay waata ugu sii xun e bal dee waaba dee firxi way noqon kartaa taasi ninkani sheekhiisii ma ridayaba sheekhiisii buu sheegaya laakiin maxaa dhacaysa sheekhiisani siqo waa nin siqo lagu kalsoon yahay uu magacaabay sheekhan siqadii nin daciif wax ka warinaya waa nin daciifa isagu sheekh uu sheelay ma qarin daciifka ilahi uu kaba wariyay ninkaa daciifka ninka loo siqaa ayuu kaba warinaya meeshii maxaa jiro sanadkii ku jira adigu dhexdiisii nin daciif oo laba noo siqaa udhexeeya nin daciif oo laba noo siqaa udhexeeya sanadkii saasu ah marka hore uu magacawnaa dee waa laiskaba garanayo dhib ma laha nin raggan mudalisiinta ama tadriiska lagu yaqaano taswiya ayaa muxuu imanayaa haddee sheekhiisii markaas maba aha halkii dee la garan laha laohan la ninkan sheekhiisii ma waa kan canka isticmaalay halka dhexdu canki u isticmaalaya xaggii hore xadasanii buu yidhi ninkii baciifkaab laakiin ayuu tuuraya wuxuu isku xigsiinayaa labadii siqada ahayd labada siqada haddaana isa soo gaadhin waa la garanaya waa inqidaac waa la garanaya ee waa laba noo siqo intay iyagu kulmeen ama isa soo gaadheen uu udhexeeyo nin daciif ahaa oo sanadkii ku wada jiray ayuu isagu intuu ninkaa kaba saaro ayuu labadoodii ayuu isku xigsiinaya marka tadliiskaas waa tadliis lisnaadun laakiin magac gaaray siiyaan oo taswiyay ku magacaabay taswiya waxay ka dhigan tahay ruuxa waxaan sameeyey ayaa sanadkiibuu simay oo rag siqaadoo lagu kalsoonyi kuba simay weliba mutaqadimiintii horena tajwiid bay saabaan micnaan jireen waa fiicnayn oo waxay odhan jireen jawadahu fulan hebel baa fiicneeyo ujeedadu dadkii fiicnaayo sanadka ku sugnaa unbuu sheegay ciddii kalena uu kaba tuuray taasi waa nooc aada u khatiira xun ragga qaarkoodna way ku sifeeyeeno waa baqiyat min waliid ibn caalim oo la odhanaya iyo waliid ibnu muslim iyo ayaa adigu waa laba noo caalimaya ayaa waxaan samayn jira lahaa marka iyadoo kale xaalkoodu ma ahan sheekhiisa in la ictibaariyo oo la yidhaha talow samictu ma yimin ise xadaanii waayo mudalisiinta kale sheekoodun baa la eegaya haddii xadaanii idha waa la aqbali ama samictu haddii kale la aqbali maayo raggan oo kale sanadkao dhan baa la eegaya sanadka o dhan canta sanadka ku sugan oo kale waayo sheekiisa wuu tadliisiyaa sheeka suyuuki iyo cidda ka saraysana tadliis buu ku sameeyaa marka meelaha sidaas oo kalea cantiisa waa inuu caddeeyo xataa mansuuqa sheekigi waa inuu iyadana samaac caddeeyo si loo aqbalo oo kale si loo aqbalo oo kale oo dee saasay dhahdo axaadiisu baqiya laysat baqiya fakun minha calaa taqiya oo kale ninkaa baqiya axaadiisa isma hagaagsane bal ka digtan oo nin caalimo macruufa walid ibn muslimin isna ninkaas oo kale waa asxaabtii awjaaci aha bal markaa taasoo kale isagana waa noocii tadliis lisnaadun barhkood baa gooni u saareen waxaa lagu magacaabaa taswiya ama tadliisu taswiya waa waa qayb tadliis lisnaado waa nooc aada u khadairaho aad u xun bal markaa marka la eego ragga qaarkoodna lagu tilmaamay bal markaa halkaa tadliiskii waan kaga baxaynaayo wuxuu noocan inoo bilaabmaya koob iyo labaatanaad waa shaadkii kitaabka bilogiisa aad buu kanu saalaya markaynu soo haynay xadiiskii saxiixa ahaa wuxuu inoogu soo tacriifiyey waxa weeyaan sanadkiisu markii uu xidho oo kale de taas oo kale ayaa waa ki aynu ku soo aragnay inay kamid tahay waxyaalaha xadiiska saxiixa loo ictibaarinayo cadamu shuluud oo anlaa yashud aw yucala kimasola waa inaanu shaad noo noqon oo shuluud aanu gelin bal imku halkan inoogama hadlaya shuluudki walow markaa aynoo soo horreysay oo xadiiskii kale hadduu shaadnimo ama shuluud galo sanadkiisa ama matnigiisa dee uu ka baxayaa xasannimadii iyo saxiixnimadii waa ka baxaya qaybaha daciifka ayuu noqonaya waxaana ay tahay shuduudku bal imika sa inoo taala kitaabka waxa inoo yaala waa markaa dee uguna raasaxsan aan kuna gaabsanayne macnaa xadiidkii waxaa warinaya dee dad baa warinaya jamaacaaba warisay ama nin wax ka badan baa wariyey dadkii xadiidkan wada wariyey barhkood sibay ku wariyeen nin dadkii xadiidka warinayay kamida ayaa si dadka kale ay ku wariyeen si ka duwan ku warinayeen si ka duwan ama sanadkay noqonaysaa ama matnigiibaaba si ka duwan si ay ku wariyeen buu kuba wariyey marka taas oo kale haddii aynu markaynu labada riwaayo isu eegna isu geyn karnay oo waxa laysku la jamcin kara ay tahay shuduud lama odhanayo labadoodiiba waa la jamcin waa layskaga wada camal falayo xadiiskii dee maqbuulnimadiisii kama tegayo laakiin markaynu isu eegno macnahan ay faa'iideynayaan ama sanadku siduu kuba yimi si la jamcin karayo laysu geyn karayo maaho haddaan mid aqbalo kii kale ayaa in la celiya ka dhalanaysa taa kale haddaan aqbalana kii kale in la celiya kaba dhalanaysa taasna halkaan maxaa la yeelayaa haddii ay meesha cadad ahaayeenna ninka keligii wixii uu wariyey ee uu dadkii kale kala gooni noqday ayaa la odhanayaa waa shaad man shada shada fi naar oo kadee infarad can aljamaaca ayaa xadiiskaas ba ahaa naar buu kuba gooni noqonaya shaad waa almunfarid xaggii luqada waa kii ka goonidahaa ciddii kale haddaba in qowlka shaadkiina waa qowlka aan waafaqsanan aqwaabta ahlucilmiga bal markaa riwaayadiisii ninkaa waxaa lagu magacaabay hadda isagoo sida kale siqa u ah riwaayaadkiisii kale aan la celin ahayn waana nin siqa nin daciifa haddii waxaan la gooni noqday marka horeba dacfigiisaa loo diiday ee waa nin xadiiskiisa la aqbali lahaa laakiin dadkii kale ayay siay ku wariyeen si ka duwan uu kuba wariyey lama sancin karayo riwaayadiisii shaad baa lagu magacaabay macnaa lama aqbalayo riwaayada waa laga tegaya ta kale ee kasoo horjeeday qaadanaynana maxfuud baa la yidhaha maxfuud waa kii maxfuudka ahaayo kaas baa la qaadanaya la aqbalaya riwaayaadkiisa kale iyada waa laiska aqbalaya waa nin siqa ah ama nin maqbuula weeye laakiin waa riwaayadan uu dadkii ku khilaafaya ayun baa la diidaya haddii meesha ay lababa yihiin oo midkoodka kale ka xifdi badan yahay ka itqaan badan yahay kii riwaayadiisa dee itqaanka badnaa xifdiga badnaa riwaayadiisa ayaa noqonaysa tii maxfuudka aydoo ninkii laga xifdiga badnaa iyadoon tiro looga badnaan sidii kalea looga raasax yahay o ninkii laga xifdiga badnaana riwaayadiisii shaad baa laodhanaya baltaawe maalinta dhawada casarkii subaxda aan soo haynay ayaa waxaan soo marnay halkii waysada iyo markaa waysaday xadiis uu inoo soo naqliyey oo cabdillahi ibnu zayd xadiiskiisii ahaa oo laftigiisa ahaa raaytu rasuul allahi sala allahu alayh wasalam yaakudu liudeynayhi maan khilaafa almaai aladi akhadahu lira'si bayhaqi baa wariyey sanadkuna waa sanad saxiixa waxaan arkay rasuulki ilaahay oo labadiisa dhagood u qaadanaya biyo aan ahayn biyihii uu gacmihiisa usoo qaatay markuu bayhaqa xaafid ibnu xajar u tiriye ayaa wuxuu hi muslim baa xadiidkan wejkan macnaa dariiqan iyo sanadkan buu kuba wariyayo markaa laftigiisu muxuu ahaa wamasaxa bira'si bimaa'in gayri fadli yaday madaxiisii wuxuu rasuulku ku masaxay biyihii ka hadhay gacmihiisa waxaan ahayn oo waa biyo cusub dee inuu usoo qaaday taas ayuu kuba masaxay markaasaa wuxuu raaciyay xaafid ibnu xajar sidan soo marnay wahuwa almaxfuud kan baa ah ka maxfuudka ah markaa maxay tahay xadiidkan haddaan eegno sanadka intiisa badan waxa weeyaan muslim iyo bayhaqi isku mid bay ahayn waayo sheekada muslim bay marka la dhaafo ee sheeka muslim sheekiisa la gaadho waa isku mid bay ahayn iyo sanadkeintiisa dambe laba cibaara lagu kala wariyey oo midi waxa weeyaan waa iyadoo madaxiisiiba wuxuu medegihiisii uu usoo qaaday biyo cusuba kuwii madaxa uu ku imtixaan ahay bayhaqina sanadku waa saxiix buu kala cabiraa laakiin laftigii isaga muslim muxuu ahaaye dariiqan sanadkan un lagu wariyey saxaabigan un laga wariyey ee weliba saxaabigaasi ninka kuxigaysa kuxigaysa kuxigaysa wala mid bay ahayd waa ruwaad kaliya xagga dhammuba in yar ku kala dunaayeen ayaa markaa maxay ahayd madaxiisa uu ku masaxay biyihii gacmihiisa ka haday ujeedadu markuu gacmii maydhayo qoyaan baa ka hadhayo dee biyahan gacantaadii qoyaankeedii baa hadhay haddaba qoyaankii gacantu madaxii muu marin weeye biyo ka lagu soo qaaday taas labadii macno way kala duwan yihin oo midna legihiibu biyo cusub usoo qaado kuwii madaxa ku masaxay baanay noqotay midna meye madaxiisa masaxitaankii oo dhegihii halkan waa laga aamusan yahay ayuu adee ay ahayd biyo cusubu kuba masaxay waa laba macnoo kala duwan marka xaafid muxuu kaba cabiray wahuwa maxfuud oo dee dadabo kan ba asaxa iyo kaba cabira macnaa maxfuud oo markaa waxa ay tahay riwaayada ah raaytu rasuul allahi sala allahu alayh wasalam yaakudu liudunayhi maan khilaafa almai ladi akadahu lira'si waa riwaayo shaada sanadkeedna waa saxiix laakiin shaad bay noqonaysaa riwaayadan ah wamasaxa bira'si ayri bimaain gayri fadli yadayhina ee muslim saxiixiisa ku sugane sanadkan un lagu wariyeyna waa riwaayadii maxfuudka ahaydo waa shaadka wixii qaadirayay bal waa misaalkii shaadkaba kitaabkeeni baan uga laabanay taasee subaxeed shaadkii markaa waxay noqonaysaa nin siqa ah ama nin xasan raawiyi adigu waa raawigii maqbuulka awn walow siqadii imika halka waa raawigii maqbuulka ahaa xadiiska adigu waa siqadaasun wixii uu wariyey ee uu ku khilaafo cid ka raajxsan ama tiro badnaha uga raajxsanaato ama xagga waftigood iyo dee dabdi iyo isqaan badnaha kaga raajxsanaataan wax kaliya haba noqde uu ku khilaafo haddii la samcin karayo shaad maa in la samcin karahayn ee dee adigu laba riwaayo isburinayo ah ayay noqonaysaa kan riwaayadiisina shaad baa lagu magacaabay riwaayada kalena maxfuud baa la odhan shaadku waa de qaybihii daciif ku noqday tacana kalena waa riwaayada maxfuudka taasaa ah bal markaa kaa weeyo wuxuu yihi isagoo kaa inoogu tacriifin inoo sheegi wamaa xadiidka yukhaalif uu khilaafo siqatun ruux lagu kalsoon yahay fiihi xadiidkaas waa sanadkiisii ama matnigiisiiba sanadkiisii buu ku khilaafay oo sanadkana waa ka yimaada dee misaal baaba inoo yaalaan sheegi doono imaka sharaxa idinku sugan almala wasanka ayaa hamsadii loo fudaydiyey almalaa wey oo dee almala waa ashraafu lqoom dadka jamaacada waa la yidhaha mala oo jamaacadii kale kuba khilaafay dee ashraafu lqoomna marka la yidhaaho meel kastana ashraafteedu waa bixasadii ay tahay fadligan ashraaftiisna waa xusoodiisiyo raggii muslimiinta ah bay markaa noqon ashraaftii halkan iyo marka adigu jamaacadii iyo dadkii ka tiro badnaa oo ku khilaafa ama ciddii kale ka raajixsanayd ee ziyaadata dabd ziyaadata iskaan uga raajixsanayd uu kuba khilaafo fashaadu fahuwa shaadu shaad weeye marka laftiga siqa waxay inoo jamcinaysaa caddigii baabidka ahaa ayaa laftigan siqadu inoo jamcin marka laakin dee maaha rijaashii صaxiixa una rijaashii xasankuna waa halkanoo dee barkood baa kaba cabire ma rawaahu lmaqbulu mukhaalifa liman huwa arjaxu minhu waxa shaadku yahay ku maqbulah waa xadiiskii maqbulkaa ciddii warinaysa xasan iyo صaxiix waa ninkaas siqada ah hadduu dee dabdi taama lahaana waa rijaashii صaxiixa dabdigu haddaan u taamahayna waa rijaashii xasanka wixii uu wariyo laakiin cid ka raajaxsan cid ka mudan uu kuma khilaafo aan la samcin karahayn on laysu geyn karahayn ayaa shaad riwaayadiisii la odhan ta kalena waxaa la odhanayaa maxfuud marka xagga matiga misaal baan dhiganay bal laba misaal baa halkan sugan oo de ay fiican o waa yar taabanaya labadaba kollay iyadoo dee nooca maqlubka aanan wati waktigeena dhacayo aan markaa imika halkan aan maqlubka inaan gaari karahayn misaalka walisay waxa weeyaan waa mid isagu matniga ah iyo mid sanadka marka matniga waa soo sheegnay wa xadiiskaa buluqaan kala soo qaadanu ahaaye cibaaraduna aan kusoo aragnaba kitaabkii wahuwa maxfuud uu kaba cabiray ujeedadu ta kalea shaada ayay ahayd maxfuudkiiyo waa kii qaadirayay inshaadkeed marka misaalka hore wuxu hi safxada toddobiya toddobaatanka bal marka matiga galo xadiis abi daauud iyo qolooyin kale ay wariyeen baa jirto abi hureyre lagaba wariyo laftigiisu ahaa idaa sallaa axadukum rakcata ilfajri falyardajic can yamiini ruuxa idinka idinka midi labada ragcadood ee subaxa marka uu tukado intaas salaadii la gelin weeye faradka ahayd midigta hawtiisado waa qowl waana amar waa rasuulka ilaahay baa deesta xadiiska inoogu yaalo leh axadka idinka idinka midi marka uu sunaa subax tukado inta dee faradka aan la gaadin bal midigtiisa ha isaga jiirsado istiraaxa ha noqoto umuuro kale oo umuurihii ay xadiiska kuma fasireen haba noqoto bal xadiiska saas baa imaka saal abi daauudi ay kuba wariyeen maxaa laakiin xadiiska macruuf oo dee saxiixa macruuf kuba ahaa iyada in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu labadaa ragcadood tukado midigtiisa u jiirsan jiray oo waxa weeyaan ficila marka waxaa jirta nin acmash la idhaaho sulaymaan ibnu mahraano sanadka xadiiska kuma sugan asxaabtiisii oo dad aada u badan ahaa waayo waa dadkii aada loogu soo qasee loo yimi buu ahaaye cilmigana aada loogaba qaadan jiray waxa weeyaan ayuu ahaa acmash oo rawaadi iyo dee raggii xufaadii waktigaas adigu waa xadiis ahaan looga soo qasi jiray ayuu aha waktigiisii waana sigaara taabic aada ubal riwaayo taabicin saxaabuu ku leeyo kaasi ma jirto anas buu arkaa la yidhaha waa arag aragti anas ayaa taabiciga uu kuba yahay asxaabtiisii guud ahaan bal nin cabdilwaaxid la yidhahyo xadiiskan hore warinaya abidaadiyo ku sugan baa qowl ka dhigay oo yihi idaa sallaa axadukum ragcatay ilfajri falyabaj can yamiini intoodii kale maxay ku wariyeen rasuulkii ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh marka uu labadaa ragcadood tukado midigta u jiibsan jiray ficil bay kaba dhigeen isna qowl dadkii la faraya ayuu kaba dhigay dadkii kale ee ka badnaayee acmash xertiisii ahaa sen kumay warin marka maxay noqonaysaa riwaayadan ah qowlka ah amarka ah waa riwaayo shaad ah ninkaasi ay laga gooni noqdeen dadkii ka badnaayo asxaabtii acmashaha rasuulka ilaahay masaa laba iman jiray dee habeenkii baaba soo tukanayo istiraaxa bay ahay markood baaba yidhah waa dee salaadii faradkana waa la gelayaa si khushuucda usaad noqoto ruuxu bal ha xusuusto tadakur badcada qabriga iyo sida loo lugi doono iyo waxyaala adigu calaa kulli xaalin waa tacliilaad ee rasuulka ilaahay waa la iman jiray taas in dee waxa wey ninka badanna waa guriga halku kulaba iman jiray dee may hayn masjidka waayo gurigu sidiisa kuma tukan jiray marka waktigii dadku ay wada yimaadaan ee dee taasna waa soo bixi jiro salaada mugeli jirayba bal marka xadiisku ficil buu ahaa qowlka dhigitaankiisu waa shaad waana shaad matniga taas waa mid sanadkana mid buu dhistay oo waa xadiis isaguna xamed ibnu zayd tirmidiya ay wariyeen oo xamed ibnu zayd waa imaam macruuf asbaacu taabiciinta aimadoodii kaba mid ah cmr dinaar an camr bni dinaar an cawsashata bal matala waa nin isaguna taabiciintii camr bni dinaar waa taabici cawsatana waa taabici xadiidka maxaa kuma sugnaa ana rajulan tuwafiya calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam walam yadac waarisan ila mawlan huwa actaqa u idin yaala nin baa dhintay waktigii rasuulka cid dhaxashada kama tegin oon ahayn adoon uu isagu xoreeyey macnaa qaraabo kalaba maba lahayn adoon uu isagu xoreeyey baa ma jiray de xagga marka cilmo irsiga oo kalena qaraabo iyo nasab baa la iskuba dhaxlaa ama dee xagga sihri dee waatan dee ama nikaax baa la iskuba dhexlaa ama qaraabaa la iskuba dhexlaa xaggan marka xorayna ay jirtana ruuxa wax la xoreeyey isagu dhaxalka kuma jireen laakiin ruuxa wax xoreeyey baa haddii cid loo waayo ciddii dee aanu qaraabo lahayn asalaan oo ay noqoto cid dhaxashay in la waayo kii la xoreeyey mawlihiisu waa soo galaa ama muctiqi waa soo galaa bal markaa taasoo kalo casabu u noqdaa waa laakiin marka cid la waayo laakiin may jirin dee xaggan kia isagoo la xoreeyey inuu wax dhaxlo taasi wax macruufa ma yahay in xadiiska maxaa kuma sugan cid kale la waayo xataa cid xoreysamay jire lakiin adoon uu xoreeyaa jira wax xadiiska kuma sugnayd inuu rasuulku dee kol haddii maalkii waa baytumaal baa la dhigi ilaa meelo kale ciddii dee mudatay baabukani kaba mid ahaayo uu siiyey bal xadiiska iskama dhaaw in taasi waa macnihiise xadiidkan xamaad ibnu zayd isagu siduu ku wariyey waa cawsaja waa nin taabiciya muu odhan saxaabi ma sheegin waa xadiis mursala markaa oo nin taabiciya le rasuulkaa sidaa sameeyey waxaa jirta nin kaloo isagu ka wariyey xadiidkan camr bni dinaar waa ibnu cuyayna isagu muxuu yihi can cawsashata can ibni cabaasin ibni cabaas buu sheegay bal markaa waxa weeyaan oo xadiiskiibuu adigu mawsuul kaba dhigay mawsuul ayuu kaba dhigay marka waxay dhahan sufyaan ibnu cuyayna marka la eego camr bni dinaar dadkii la kulmay waa ninka ugu itqaan badan axaadiistiisa qolooyin kaloo ku waafaqsanaana way jireen marka xadiidka mawsuulnimada ayay raasax yeeleen oo xadiidkan in mursalnimo lagu wariyo kumay cilayne tan bay shuduud ka dhigeen walow xamed min ahli cadaalati wa dabdi ahaa laakiin qolooyin kii ka badnaa ayaa riwaayadoodu ahayd xadiidka in mawsuul lagaba dhigo oo bal taasna waa xagga sanadka wax galo waa matigii laysuma diidane waa xadiidka mawsuulnimo iyo mursalnimo marka mawsuulnimadii waxaa loo raasax yeelay dad ka walow uu xamaad mid mudsana yahay laakiin waa laga tiro badnaayo dee dad kale oo ziyaado oo ibnu cuyeyniya kayrkii ayaa iyagu sidan kuba wariyey oo riwaayadii kaba dhigay oo markaa sanaa maxfuudata kale waa shaad bal markaa waxay tahay adigu shuduudku sanad iyo matni waa gala waana qaybaha daciifka riwaayada kale kan laga tegay mooyo ta kalena maxfuud baa lagu magacaaba waana ta la qaadanayo la aqbalayo wallahu subxana watacaala ala qismani kala wuxuu ihi naadimku raximah llahu tacaala wlmaqluubu xadiiska lagu magacaabo maqluub ama noocan maqluubka la yidhaah qismani laba qaybood weeye oo markaa kalaa uu raacayna oo mushaadkii ayuu raacay macnaa waa si kale uma raacina sheegitaanka la sheegayo ayuu dikri ahaan buu ku raacay shaadkii waa iska takmila iyo buuxinune wax kale maaha say isu raaceenna waa kan oo kii hore markii la sheegaa kana imika dikrigiisi uu raacay un laba qaybood wey bal halkan waxa uu inooga bilaabmaya macasalka inoogu horeeya maqluubkii waa nooc isaguna anwaacda xadiidka ka mid ah waana anwaacda daciifka ayuu kaba mid yahay qaybaha daciifkuu kaba mid yahay lafdiga maqluubna dee waxa weeyaan waa wixii la dabagediyey xagga lo loo rogay saas baaba maqluub lagu magacaaba luqadii kana suu inoo dhigay laba nooc buu noqdaayo mid waxa weeye oo maqluubka qaybta horeu inoo aduu sheegi doonau shadriga hore ku sheegi doonaa xadiis baa la yaqaanaayo si baa lagu warinayo sanadkiisii macruufku ku ahaa nin ba ayaaba warinayay la yaqaanay markaas baa waxaa la samaynayaa ninkii ayaa xadiiskii meeshiisii laga bedelayaa sanadkii laga tuurayaayo nin kale isku dabaqa yihin maha dee nin aanay isba lahayn isna nadiirkiiso isku dabaqa yihin oo isku waqti yihin baa halkiisii la dhigayaa oo raawi ayaa raawi lagu bedelaya waxaana kollay taa loo sameeya camdi ayaa loo sameeya inta badanna raggii wadaacinta ahaa aada iyo aad u daciifka ama axaadiista aan jirin samaysan jiray ayaa waxaan samayn jiray oo laba iman jiray balkaasi qayb weeye oo waa raawi xadiiskii laguba yaqaanay riwaayadiisa laguba yaqaanay oo inta laga tuuro laga qaado in kale halkiisa la dhigo bal marka aanay sahwi u dhicin kolkol bay ruux sahwi uga dhacaysaa dee isagii dembi markaa kuma laha walow xadiiskii ay dee raad ku yeelanayso isagii daciifinayso markan ay camdiga u dhacaysa ee ay waxaan waana wax ujeedo loo samaynayo dadkii oo daacinta ay wax samayn jiray baa samaynaya marka caynkaas oo kale ah muxadisiinta ruuxa waxay ku idlaaqaan waxaa sameeye saariq bay dhahaan ama markay sheegayaanba ay leeyihiin hebel waxa lagu tuhmay ama uu la iman jiray sariqat alaxaadiis axaadiistoo laxado waa noocan waa noocan bay sariqo ku magacaabi jireen ruuxa sameeyana ay saariq ku magacaabi jireen waa joog waxasanuu samaynaya gaalibanna taa waxay ula iman jireen waa si xadiiskii loo wariyo u socodsiiyaan ama iyaga looga qaato oo looga wariyo iyagoo dadkaas oo masalan xadiiskii dee la yaqaanay ee hebel ama fulan uu warinayey dadkii waa la yaqaanaayo kollay dee cid kala duwan baa xadiiskii laga warin jiray marka sanad labaad ama raawi labaad la keeno halkiisii oo dadku aanay maqalba culimadii kale ee dee xadiiska warinaysiiyo ruwaadii kale agtooda aan kuba sugnayn arrinta waxay noqonaysaa wax la xiiseeyo oo la yidhaaho hebelna waaba warinayaayo waxaa laga helayaa ninkaa dee hebel baa wariya oo dariiqiisi laguma warinaya isagii baa markaa loo baahanayaayo lagama warinaya marka waa si loo jeclaysto oo loo raqbeeyo isagana loogaba qaato taas buu waxaan ulaba imanayeeno uuba samaynayay walow dee raggii xufaadla ahaa markaa umuurahaas ay soo saari jireen oy ogaan jireen waxa jiro waxay adigu ula imanayay waa si looga qaato loogaba wariyo marka la ogaado dariiqan un hore loo arag loo maqalo culimadii kale aan agtooda kuba sugnayn iyo xufaadii iyo ruwaadii ee ninkani warinayo la yidhaha waaba dariiq ziyaadaa inoo soo baxay raawi ziyaadaa meesha yimo xadiidkan isaguna warinayo raawigi hore la wadaagsaday o markaasaa loogaba wariyo tan bay u samayn jireen bal markaa waana sariiqada xadiiska waxay dhahaan taasi waa qayb iyadu de waxaana weeyaan kule waa ficil xaaraama aan banaanayn xadiiskiina waa kaasoo dee dariiqan waa dariiq la qaadanayo maaha ama xadiiskiiba iraadkaas iyo dacfigaa kuba keenaysaa kaasi isaga waa qismi waana qismiga inoo horreysiin doono marka uu dee sanadka galo weye qismiga labaad waxa weeye waa iyado iyadu raawibay kaasi ahayd weliba sida taa loo helaa way yar adkayd raggaa xufaada mooye waxa ay tahay waa xadiis dhan oo sanadkiisii laguba warinayay laga qaadayo sanad aanu lahayn isagii lala xidhiidhinayo matniganna sanad kaloonu lahayn oo waa isku bedel xadiisyadii iyo asaaniidoodii laisku bedelayo sanad baa la qaadayaayo matni aanu lahayn baa la siin matnigiina sanad aanu lahayn baa la siin kol way u samayn jireen iyaduna dee kuwan wadaacintii waxaasoo kolkol lafti aan matni aan jirinba ayay sanad hagaagsan oo toosan ay raacin jireen waa xadaa wax mawduuca ayay sanad saxiixaba la xidhiidhin jireen ay sanad ugaba yeeli jireen oo kale awqaadda qaarkeedna ragga xufaada way la iman jireene laakiin waxay ula iman jireen imtixaan ninka xifdigiisa ay ku hubsanayaan ay kuba imtixaanayaan oo khaasatan in ay u yimaadeen oo ay doonayaan bal in la hubsado aqoontiisa iyo xifdigiisa halkay gaadhisantao dee xifdina lagu yaqaanay ayay axaadiistii iyo asaaniidoodii bay isku bedbedelayaan oo isweydweydaarinayaan isagii baa loola imanayaa oo lagu dul aqriayaa marka ninku hadduu garto waxaan jira oo u garto asaaniidan iyo mutuntan aan islahayna ee waa nin xaafida oo xifsigiisu fiican yahay oo bal markaa dee ehelna riwaaye uba noqonaya haddii taas jaanibkaa loo doonayay haddii waxaa kala garan waayena waxay garanayaan inaanu xifdi lahayn oo kale bal taas imtixaan daraaddeed baaba loola yimaadaa iyaday awqaadda qaarkeed u sameeyaan bal kol rag dee lagu yaqaanay markii hore xifsi laakiin intay weynaadeen laga shakisan yahay bal xifdigoodii inuu isbedelay oo da-dan iyo waxyaalahan isaba bedelay ayaa inuu xifdigoodu si lagu yaqaanay inuu yahay in kale axaadiistiisii lagu yaqaanay bay kolba axaadiistisana dhex gelin jireen iyagoo ku dul aqriayo hadduu markaa dartana dee xifdigiisu waa fiican yahay rag boqol jiray intay taa ku dayeen bay soo saareen sida imaam huseyn la yidhaah oo kale isagoo boqol gaadhay ayaa waxyaalo ay u sameeyeen oo aanay ka qarsoomin hadduu markaa uu ka kala saari waayana in xifdigiisi isbedelo xumaado o nuftiisii hore ahayn baaba lagu garanayay kollay taasna haddii bal xaajadaa loo sameeyo waxa ay tahay in markiiba la hagaajiyo dib la isugu celiyo si dad aan xaqiiqada ogeyn oo majliska jooga aanay axaadiisa inay asaaniidoodu san tahayba aanay ugu qaadan oon sidaa laguba warin oonay kuba faafin in markaa dhaksa loo hagaajiyo weeye bal hadday markaa la idhaah way banaantee xaajadan loo samaynayo labadaa qaybood weeye waana sanadka taasi bal matigana markaan laqbayna isaga ayaan sheegi doonaa marka wuxuu ihi naadimku walmaqluubu kaa isagu la dabagediya ama maqluubka lagu magacaaba qismaani laba qaybood weeye oo talaa waanu raacay oo shaadkii ayuu raacay laakiin waa xagga dikrigun buu kuba raacay markaa qismigii hore isagoo sheegi wuxuu yihi ibdaadu raawin raawi bederitaankii ma maada zaa-idan ka dhigi karnaa ama nakira mustafa waa ayi raawin kaana raawi ii uu doonaba haba noqdo waa raawigaasi ku doono ha noqdo macnaa halku doono sanadka ha kaga jiro halkii uu doonana ha kagaba raabiyo shaksigu doono haba noqda adigu waa raawi uun ruwaadii kaba mida oo xadiiska lagu yaqaanay oo warinayay oo la bedelo biraawin raawi kale lagu bedelo oo inta raawiya xadiiska lagu yaqaanay meeshii laga tuuro ayaa raawi kaloon xadiiskii lagu aqoon baa halkiisii lasoo gelinaya waana nin dabaqadiisia waqtigiisia masalan waa xadiis cabdillaahi bni cumar uu ka warinayay inankiisa saalim ibni cabdillaahi bni cumar oo inta saalim laga qaado halkii la dhigo naafic naaficna waa mawlidiisii in badan wax kaba wariyey halkiisii la dhigo bal markaa taas oo kale waa qeyb oo kale xadiisa saxiixa muslim kuba sugan oo laftigiisiyo idaa laqiitum lmushrikiina fi dariiqin falaa tabda-uuhum bisalaam manaa mushrikiinta haddaad kula kulantaan dariiq salaamta ha ku bilaabina xadiiskaas oo kale waxaa lagu yaqaanaa o dee saxiixa muslim iyo uu kuba sugan yahay sayr ibn abi saalix nin la yidhaaho oo isaguna aabihi abi saalix kaba warinaya abi saalixna uu ka warinaya abi hureyre taas bay hayd nin adugu wadaacintii kaba mid ahaa axaadiisi aan jirin samaysan jiro camr khalid camr ibnu khaalid la odhanaya maya xamad ayaa maya ayaa muxuu sameeyey adigu axmed nasiibi la odhanaya kolle nin ka warinaya minan daciifa weeyaan ayaa muxuu dhigay sahayb buu meeshii ka saaray oo acmash ayuu ku bedelay muxuu noqday sanadkii xadiisku acmash can abi saalix can abi hurayrata marka tanna waxa loola yimaadaa baan leenaha liyurqaba fiiha kooxa ba yidhaha mukhaalif latocrafo kol ninku inuu shuhroobo magac yeesho dadku ay u baahdaano isaga loo yimaado xadiiskaa la yidhaha bal xadiiskaa noo sheego isagii lagu dul aqriya ayuu tan ulaba imanaya taasna waxay kuga dhacaysaa de marka xadiis culimo kale iyo aymo kale ay xadiiskii wariyeen ninkan laguma baahno xadiiskii oo isaga lagama warinayo dadkaa kale warinayay ayaaba xadiiskiiyo ciddii ka warisaa laga warinaya laakiin marka la arko xadiiskii oo acmash maanta warinaya la suhaylun laguma yaqaanay hadiyo goorna culimadu waxay u jecel yihiin marka dariiq la hele dariiq labaad iyo nin labaad iyo nin saddexaad oo xadiiskii la warinayo la helo dee wuu xoogeyn xataa xadiiska aduu daciif ah mutaabaca iyo shawaahid iyo waxbaa soo baxayo tani waxay keenaysaa xataa kii daciifkaa inuu kabmo xoogeysto ka kalena kolley kuwuu sii siyaadsanaya waxa loo jeclaadaa markaa dee marka ruwaad kale la helo waa wax la raqbeeyo la doonayo la jeceliyey haddaba ninkii marka xadiiskii oo acmashuurinaya la arko horta dee xadiiskii inay taqwiya ku imanaysa ta labaad culimadii warin jirtay isa iyagii loogama qastaye ninkan yidhi anigaa saa ku maqlay oo saasaan kuba warinayayo waxa uu leeyahy acmash baan kaba maqlay waa nin dabaqadeeda xamaadko laakiin wadaacintii kaba mid ahaa acmash baan kaba maqlay iyadoon acmash xadiiskii laguma aqoon ayaa waxay noqonaysaa dee dadkii tan jeclaayee doonaya riwaayaadkii bal in loo helo waxyaalo xoogeeya ama adkeeya inay isagii looga qasto loogu yimaado la yidha xadiiskii markaa sanad isagu sanadkiisii uu galo oo lagaba wariyo oo waxay dhaha makhaalif ku cirafo xataa ustaa ku noqdo wax macruuf oo la yaqaano haddaa doonaysa in lagu barto oo kale dee dadka khilaaf oo wixii la yaqaanin wax ka duwan la kaalay waa laysu kaa sheegayo waa lagu barano waad shooroobi bal markaa taas oo kale haddaba waxan bay u samayn jireen waana dee ficlo aada u daniya oo xuno dee wadcigii un bay kamid tahaye bal taasi iyada waa mid oo raawi la bedelayo raawi kale halkiisii la dhigayo taasna way ula iman jireen taasi waa qayb ibdaalu raawi wa qalbu isnaadin isnaad rogidiiba iyo gedintiisa la gediyo isnaadkaas oo limatnin matn u sugnaaday oo matni lahaa oo markaa maxay la yeelo fa yujcala limatnin aakhara matni kale la siiyo oo bacnaa sanadlan oo xadiiskii laguba warinayay ayaa la qaadayaayo matni aanu lahayn baa la sii masalan sanadkii macruufka ee xadiiskii inama alacmaalu biniyat lagu wariyey ayaaba la qaadi sanadkii o dhan inta la qaado ayaaba xadiiskii bunya alislaamu lala xidhiidhin oo agtiisii la dhigi ama sanad loogaba dhigi isaga sanadkiisiina xadiiskaa lagu warinayana matni kalaa la siin oo waa sanadkii ayaa la wada qaadayaa maha raawiye guud ahaan inta la qaadaa matni aanu lahayn la siin matnigaasna sanad aanu lahayn baa la siin taa weey o muxuu yihi waqalbu isnaadin isnaad ba gedintiisa la gediyo la qalbiyo isnaadkaasoo limatnin matni u sugnaaday oo markaa fa yujcala limatnin aakhara matni kale loo yeelo matni kale la siiyaana qismun waa qeyb labaad oo waa qeybtii kale weeye bal markaa tan labaadna waxa ay tahay way tii hore horta dee taas kofal baa raawi keliya un marka arrintu ay noqoto xataa raggii xufaadda ahaa ayaabay dee hore ay ugu adkaanaysaa inay umuurahan inay duruqdii isu wada keenaan ruwaadii isu wada miisaamaan xadiidku siduu ku wada yimi ay wada ururiyaan mooye ay hore inay u ogaadaan laakiin tani way ka sahlan tahay oo raggii dee itqaanka iyo xifdiga lahaa waxyaalahan way garanayeen sanad dhan oo dee matnigiisii inta laga qaaday matni aanu lahayn la siiyey matni dhan oo sanad kale isagana la siiyey waxa weeyaan iyaga way garanayeen raggaa xufaadla ah dee dad kale laakiin may garanayn oo iyagii waxa weyan wax ka qarsoon bay ahayde taasna waa qayb laakiin haddaba qaybtan labaad san marka horeba sheegnay waxa ay ulaba imanayeen awqaada qaar imtixaan oo masalan qista mashhuuray soo naqliyaano bukhaari dhowr goor uu baqdaad yimi mar kamid ah ilaa dhowr goor buu yimi baqdaad oo markaas kolba si uu yimi markaas mar kamida ayaa markii uu yimi iyadoo xifdigiisna markaa shuhroobay oo soo baxo la ogi oo ladee la garanayo la maqlay ayay qoladii reer baqdaad ama reer baqdaad khaasatan raggii dee cinaayo un riwaayaadka u lahaa ayaa arrin ku heshiiyey isagii waa yimid berri oo kale ayuu majlis qabanaya la isugu imanayo isagu uu joogo markaasay dooneen bal xifdigiisan iyo waxaan lagu sheegayo in la hubsado boqol xadiis bay soo qaadeen ay iswada weydaariyeen mutuuntii iyo asaaniidii toban nin baa loo dhiibay toban nin oo midba toban xadiis loo dhiibay dee waxaana lagula soo heshiiyey markaa majlisku hagaag u fadhiistee la isugu wada yimaado inay axaadiistaa sheegaan ay isaga weydiiyaan markii majliskii lagu kulmay ee majliskii hagaag u xasilay ayaa nin kacay tobankii kamid ahaayo axaadiistiisii buu tiriyo xadiiska caynkaas ee sanadkiisu caynkaa yee bal ka waran bukhaarina markiiba waa gato laa acrifuhum baabuu yihi ma garanayo waa wadayo markuu kii dhamaystay tobankiisiibaa nin kala kaco isna tobankiisiiyo boqolkiibaa la dhamaystay isaga kama siyaadinayn laa acrifu anigu ma garanayo kama siyaadinahayn markii adigu deeto dadkii iyagu xaalada laba socday way iswada eegeeno ninku waa gartay bay yidhaaheen oo iyago xaqiiqadii markaaba hele dadkii kale ama fuqaha lahaa ama culimo kale lahaayeen waxana laba socon de waxaabay isiraahen ninku malaa xifdigii lagu sheegayay oo ninkani maba lahaa oo isagii baa lagu xukminayeyba cajzi iyo xifdi xumo ama xifdi la-aan de ama xifdiga lagu sheegaya ahayn markuu arkay dadkii inaan cid dambaysaa jirin baa waxay soo naqliyaan intu kacay inuu xadiis kastaba matnigiisii dib ugu celiyey oo weliba arrinta layaab kale soo naqliyaan waayo waa xaafidootani kama qarsoon horta waxyaalahan waa axaadiisu garanayo waa ogaan karaaye laakiin waxaaba la yidhaha in dee tobankii nin buu tartiibtii ilaaliyo kii ugu horeeyo la sadaabay isagoo le xadiidkii caynkaasaad iweydiisay saas ahaa dee sidaasi ma aha sanadkiisiiyo sabaabkiisu waa kaa ilaa boqolkiisa kuba dhameeyayo dee taasna waa wax inuu wax keliya mar keliya la sheegay haddana tartiibtii ilaaliyo dadkii kala gartaa waa arrin aada u khaariqa oo dee wax la yaab la weeye adigu bal markiiba deeta waxay noqotay in xifdigiisii loo hogaansamo oo ay muuqato xifdigan dee uu ku shuhroobay heerka uu gaadhsiisan yahay iyo taas iyo wixii lagala filayay wax ka weynba inuu gaadhsiisan yahay laba ogaado loo qiray markaa xifdi iyo fadli looba qiray bal waa qaso laakiin ay ku dhacday ikhtibaar taas kolley qasad kalena way jirtaayo dee umuuro dee kutubta kuba sugan oo culimo looba imanayo ama si aan soo sheegaya nin weynaado xifdigiisii hore lagu yaqaano bal inuu heerkii joogo ay iskaba hubsanayaan haba noqoto ama se waxa weya ruux marka ay uga horeyso iyagana iskaba hubsanaya adigu waa imtixaan wax loolaba imanayay nin adigu ama aan la aqoono imika lagu hubsanayo ha noqoto ama nin dee isagu markii hore la yaqaaniye laakiin laga shakiye xifdigiisii bal inuu musawihii lagu yaqaano yahay in isbedel kuba yimi da'diisa ama wax kaleba taas haba noqotay adigu waa wax loolaba yimi oo imtixaan loolaba yimi o markaa culimada qaar waloy taa inkiri jireen xataa nafteeda oo ay dhici karto dee majliskii badnaa la isuguba yimi marka waxaan la maqlo dadka qaar inay saa kuba qaataan oo ay xadiiskiiba saa ay uga qaataan oo halka waxaan tirin iyo sanad iyo mase aan islaahin saa laguma faafiyo maxduurkaasi kaga yimaada ay dhici karto laakiin haddana bal xaajadan bay u baneeyeen oy leeyihin laakiin intaan meeshii lagu kala tegin oo in xaqiiqadii la ogaado si aan waxaas maxduurkaa kale aanu uba iman bal taasna waa qaybta labaad taasi waa sanadka matigana waa ku iman karaa matiga qaaliban sahwibu u dhacaa oo sahwibu u dhacaayo dee kolley cabdi hadduu u dhacana nin wadaacu buu kaba dhacayaaye sahwibu uga dhacaayo taasi waxa weeyaan waa iyadoo dee matnigii xadiisku ruux isku dabarogay oo sahwi ahaan iyo qalad ahaan si u ahaa si aan ahayn ugaba dhacday matalan waxaan dee wada ognahay xadiiskii toddobada sanada maalinta qiyaamaha hadhka loo hadhaynayo in cadcadda kuleylkooda ogeyn taas waxaa kaba mid ahaa warajulun waxa weeyaan tasadaqa bisadaqatin faakfaaha xataa laa taclama shimaaluhu ma tunfiqu yamiinu bukhaari iyo muslim iyo aimadii kaleba sidaasay kuba wariyeen waxaa riwaayaadka muslim barhkood dhacay marka hore riwaayadii sidii caadiga ahayd way jirtaa laakiin waa riwaayadii dee uu mutaabacaan ula imanaya mid kamida wax kaba dhacay warajulun tasadaqa bisadaqatin faakfaaha xataa laa taclama yamiinuhu ma tunfiqu shimaalu eeg laftigii infaaq ay midig baa lahayd waxaana xadiisku ahaa dee laa taclama shimaalu ma tunfiqu yamiinuhu marka inqalaba calaa bacdi ruwaat waana saxiixa muslim ruwaadda qaarkood bi waxay isku dabarogeen oo arrintii wixii midig lahaydna bidix buu siiyey bidix wixii ay lahaydna midig buu siiyey oo waxay cibaaradii noqotay marka xataa laa taclama yamiinuhu ma tunfiqu shimaaluhu ma tunfiqu shimaaluhu oo bal markaa waxa weeye waa taas oo kale waa sahwi wax u dhacay weeye waa qalbi waa qalbi matni maqluub matni weeye laakiin sahwi bay u dhacdo raawigani umaba qastin taas ee riwaayadna sidaas mayno riwaayaadkii kale ay noo cadaynaysay kale amsilo kalena way jirtaa oo xadiis iyago culimada qaar ay si kale ku xambaareen kuwana qalbi ay kuga xambaareen baa jira xadiiskii ahaa waxa weeye laa yaqordanakum aadaanu bilaal basaas oo ina bilaalan yuadinu bileyl laftigaas waxa weeyaan iska cuno iska caba xataa yuadina ibnu umi maktum ayaa ibnu khuseymeyo meela waxaa dhacayba e inuu ibnu umi maktum habeen aadaamaye iska cuno iska caba xataa yuadina bilaal barhkood waxay ku tiriyeen inay qalbi tahay oo bilaal uu ahaa ka horeynaya ibnu umi maktumna uu dambeynaya si axaadiisii saxiixeynba kuma sugan aimada qaarkood waxay kuba xambaareen tan qalbi may odhan ee tanaawub meeshii inuu jirayo kol uu bilaal ku horeeyo aadaanka hore iyo kol uu ku horeeyo ibnu umi maktum ay jirto markaa aan qalbi la odhan waayo kol haddaan saa usii cadaynaya tirin lama jamcin karo ee inta qalbi lagu xambaari lahaa xaaladan kale laguma xambaaro bal adigu qalbiguna suu u dhici karaa taas weeye waaba in sahwi baabu inta badan haddii dee camdi yimaadana wadci oo kale uu noqonayo taasna waa qaybta labaad oo waa xagga matigana waa geli karaa qalbigu markaa kolkol waxaa jirta iyadoo qalbi dhacay xadiiskii aanay waxba yeelin sixadiisii oo matalan raawi magaciisii uu si lagu yaqaanayo ruwaadda mid kamidii dee sahwi ahaan magaciisii isu weydaariyey matalan raawi lagu soo yimi halkay soo qaataan kacbi ibnu muraba la odhanayay taasaa lagu yaqaanay lagu wariyey nin ruwaadii kamida ayuu isku dabarogay labadii magac buu isweydaariyo murat ibni kacbun ninkina waa nin siqaahun xadiiskii walow intani ay qalbi ay tahay sahwi wuxu dhacayna ay tahay xadiiskii ma daciifinayso kol hadduu ninkaas la garanayo yahay una magaciisani un uu isaga iska weydaartay oo kale oo kolkol markaa noocyada caynkaasa iyadoo qalbigii jira ayuu xadiiskii ani haddana matigiisi wax noqon oo taasna kolkol way dhacda hadda waata iyada ugu sahlan oo iyadu dee dhib saabsan ma keento laakiin waxyaalahan kale ee san isweydaarka weyn ay xadiiskii kuba imanaya waa noocaa daciifka bal markaa maqluubki kaa weeye wuxuu ihi markaa naadimku ibdaalu raawin raawi bedelitaankii ma waa ayi raawin kaana waa raawigu doona haba noqdo macnaha waa ayi raawin min aruwaad waa raawigaasi ku doona haba ahaadee bedelitaankiisa la bedelo barnaamij raawi lagu bedelo oo inta dee la tuuro isagii raawi kale halkiisii la keenaa qismun qeyb weeye oo qeyb weeye wakaasi waa qeybta hore wa qalbu isnaadin isnaadba gedintiisa la gediyo oo isnaadkaasoo limatin usugnaaday oo fa yujcala limatin aakhar markaa matni kale la yeelo oo la siiyo taasoo lala xidhiidhiyaana qismun qeyb kale weeye bal maqlubkii halkaas ayaan kaga baxaynaa waxau sheekhu halkan ama noocii saddex iyo labaatanaad ay noo sheegayaa nooc isagana lagula magacaabo alfard horta in fardigu laba qaybood bay u kala qaadaano fardigu waa keli asalka hore waa kii kelida ahaa midi waa fardi mudlaqa kaasna ka loo jeeda maaha oo fardiga mudlaqa wuxuu noqonaya xadiis raawi guud ahaan ba la gooni noqday oo raawigan un baa sheegaya cid kale ma sheegayso gariibka aynu soo marray baab bal markaanu gariib nisbi ahayne qaraabadu ay mudlaqa tahayna waaba kaas gariibkii mudlaqa ahaa wey fardina waa la yidhaha markaas waa fardiga mudlaqa gariibna waa lagu idlaaqaya markaa qaraabadu nisbi ahayn kolle kaa imika halkan logama jeedo oo lagama hadlayo de kaasna xukunkiisu kolley gariibkii baaba kuwa soo maraye raawigan keligii xadiiska warinaye la gooni noqdee cid la wadaagsatay aanay jirin hadduu raawi dabdi taami uu xasilo yahay cadaalana ay u sugnaatay cid markaa dee kol haddii aanu keligii u warinayo cid kaleo ku khilaafsina maba jirte xadiiskiisu saxiix buu noqon haddii dabdigiisu aanu dhamayna xadiisku xasan buu noqon haddii dabdiba aanu lahayna xadiiskiisu kolad oo dee aanay kagaba sugnayn xataa cadaalaba ha u sugnaatee laakiin xaq dabdi wax kelinimadan uu xadiiska keligi un sheegayo kollay waxbaa kuba sugan xoogeeyo kaba oo la yidhaha besne de waa fulan oo kole waa nin isaga aan dee ahayn riwaayadiisi aanay shaki yeelanahayn xagga marka la eego dabdiga in sahwi uga dhacay iyo qaladin ugaba dhacay marka heerkaa wax gaadhsiiye aanay jirin xadiiskan daciif baabu noqonayaayo kolley waa fardiga mudlaqaa xukunkiisa kaasna imaka halkan ma aha waxa weeyaan fardi nisbiya ayaa jira ama fardi muqayada fardiga muqayadkiina waxa weeyaan waa iyadoo xadiiskiiya xataa ma aha inuu guud ahaanba raawigani la gooni noqdaye laakiin marka la eego waxaan lagu qaydayo ayay fardinimadu kaba imanaysaa bal masalan tu inoo dhigan doono waa iyadiio bal masalan lagu qaydo xadiiskii nin siqa ah riwaayadii oo masalan la yidhaaho xadiiskan wax lagu kalsoon yahay hebel un baa wariyey markaa meesha hadalkii xataa waxaad ka fahmaysaa qaydkii dee mafhuumkiisii dad aan lagu kalsoonayn oo xadiiska warinaya inay jiraan laakiin markaynu eegna ruux siqa ah nin siqa ah fulaan unbaa xadiiskan warinaya waxaa kale la wadaagsaday waa dad dacafaad markaas fardi baa la yidhaahaa kollay kaa xukunkiisu fardiga mudlaqaayun buu lamid yahay oo dee ninkan daciifkaa riwaayadiisu riwaaya la-aan bay iskaba noqon kartaa hadduu dacfigiisu aada u hooseeyo ninkan markaa waxaa la eegay heerka uu ka gaadhsiisan yahay dabdi o markaa taas baa hadduu dabdi fiican leeyahayna dee xadiiskiisu saxiix buu noqon hadduu dabdi leeyahayna xasan haddaanu dabdi lahayna xadiiska daciif buu noqonaya kuwan dacafadiina kolley inay ictibaar usuubadaan bal ay waxoogeyn karaan iyo in kale waa la husanaya taasoo wuxuu la xukum noqonayaaba fardigii mudlaqa halkaasi kaa waa mid alqaada qaarkeedna waxay isticmaalaan ay kuba qaydaan magaalo ayay kuba qaydaan halow dee magaaladii oo dhami aanay warin waana soo imika jamci kaba cabiri doona isagu misr min alabsar oo masalan waxaabay odhanayaan hada alxadiisu tafarada bihi ahlulmadina xadiiskan waxaa la gooni noqday reer madiina ama reer maka ama reer basra ama taas ba ama reer misr ayaa la gooni noqday odhanayaan kollay ma aha magaaladii oo dhami inay wareysay ma aha mandiqadaas dadkeedii inay wada wariyeen maahee awqaada qaarkeed samaaca iyaga kamida ayay noqotaa awqaada qaarkeedna waaba nin keli oo laakiin beledkaa kamida ayaa xadiiskii warinaya cid kaloo dee bilaadii kale ayaa la wadaagsanaysaa ma jirta weeye san imika hadduu nin wax sameeya qabiiladiisii baa loo tiriya la yidhaha reer hebel baa wax dilay nin keliyaana dilay reerkumabaabay ogeyn waa taas oo kale unbay tadna noqonaysaayo marka la leeyay magaalo fulan baa xadiiskan warisay bal taasna iyaduna waa mid oo waa fardi muqayad o waxaa lagu qaydayaa beled ayaa riwaayadii xadiiska lagu qaydaya waxaa kaloo jirta qayb kale oo iyadna inoo sheegi doono ay tahay raawi mucayana riwaayadii ayaa laguma qaydayaa oo masalan maxaaba la odhanaya lam yarwihi can fulan ila fulan ninka hebela hebelun mooye cid kale wax ka warisay ma jirto macnaha xadiiska waa xadiis la yaqaano oo durug kale leh laakiin markay fulan noqoto fulan hebelun baa kaba wariyey iyadoo dadka kale xadiiska fulankaa la wadaagsaday lagaba wariyey ayaa laakiin markay riwaayada fulan noqotay bal masalan waa iyadoo la yidhaha lam yarwi can zuhri ila fulan zuri hebel mooye cid kale kamay warin masalan waxaaba dhici karta dee xadiiskii qataade iyo amtaashii inay warinayaan duruq kale uu leeyahay laakiin markay isaga shaksigan mucayankaa noqoto ayaa laleeyahy waa xaggiisa qariib buu ka ama fardi buu kaba noqonayaayo hebel mooye cid kaloo ka warisay ma hayno taasna iyaduna waa nooc fardiga kamida bal markaa dib baynu usoo yar ugu soo yar noqon doonaa laqabadaan eegeynaa markaas sayidka waxa maqsuudki waa kaasi oo wuxu uhi walfardu fardigu waana fardiga muqayadka ahe kii mudlaqaha maaye ma xadiis weeye ama ama waxa weeye isagu ma wixii yaqayatahu aada qaydo adigu bisiqatin biriwaayati siqatin min siqaa riwaayadii aada ku qaydo oo isagu dadkii kale siqaadkaa kala gooni noqday oo tila id lam yarwihi siqatun ilaa fulan xadiis nin siqaa hebel mooye cid kale may warin kaasi waa mid xadiis baa waxa weeye saxiixa muslim kuba sugan oo ah rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh inuu aqrihi jiray ciida adxa iyo ciid alfidri qaaf iyo iqtarabat isaaca xadiiskaasaa maxay yidhaaheen o xadiiskan lam yarwihi siqatun ilaa damran macnaa xadiiskaas wax siqa ah oo lagu kalsoon yahay nin damro la yidhaah mooyaane nin kaloo wariyey maba jirta ayay yidhaaheen macnuu damraha nin cabdillahi ibn lahiica la yidhaahayo daciif ahaa laakiin caalim ahaayo se daciif ah ayaa la wadaagsaday isagii laakin wax siqaa bal masalan xadiiskan damro mooyaane cid kaloo warisay ma jirta ayay yidhaaheen bal xadiiskaas oo kale waa kan uu sheegayo siqaad kuba qayday kolle xukunkiisna fardiga mutlaquu la mid noqonayaayo dee ninka aan siqada ahayn waa lama ictibaarinayo ka siqada heerka uu gaadhsiisan yahay siqadnimo ka gaadhsiisan yahay laba eegi taasi iyada waa mid oo wuxuu yihi maa qayatahu wixii aad ku qayday bisiqatin siqa ad ku qayday aw jamcin aw qayatahu aada ku qayday bijamcin jamc aad ku qayday oo jamc aad ku qayday iyadu kuwa kale inta badan bimisrin bay kaba cabiraan magaalay beled bay kaba cabiraan jamca taas buu ujeedaa walibana dee jamc oo dhan ma ahay hadduu xataa ruux keliyo beledkaa kamida yahay cibaarada qaydka way iskaba isticmaalaan waxay saasay bacda shuraaxa qolooyinkii xadiiska kitaabka sharxe barhkood yidhaaha hadduu halkan yidhaaha ow misrin bedela jamcin waayo wasanka waxba ma noqdeen waa isku xuruufun wayse wada leegyihiinun macnihiina iyada dee marka la eego kay u isticmaali jireen waafaqsan marka tan iyada waxay u baahan tahay inaan wax ku dee aan ku xambaarno on dee ku awilo wax bal markaa taasaaba kaba roonayd bay dhahaane adigu wixii aad ku qayda jamaaco beled mucayana adigu kamid ah oo tidhaahid sunnahan ama xadiiskan tafarada biha ahlumaka masalan reer makaa la gooni noqday taas iyaduna waa aw qasrin aw qayatahu ama se aad ku qaydo biqasrin gaabin calaa riwaayatin calaa riwaayati raawin mucayanin raawi mucayana riwaayadii aad ku gaabin aada kuba gaabisay aad ku qaydo taasoo ida tanna masalan waaba iyadoo la yidhaaho masalan xadiiskan hebel waa nin warinaya tafarada bihi fulanu can fulan ama lam yarwihi fulanun lam yarwihi can fulanin ila fulan marka la eego hebel hebelun baa kaba wariya marka cibaarada xataa markaad eegto xadiiska maa fardi mudlaqo guud ahaan ninkani la gooni noqday laakiin markay shaksigan mucayankaa noqoto ayuu kala gooni noqday dad kaleo xadiiska aan ninkan ahayn oo wariyey way jiraane markay laakiin shaksigan mucayankaa noqotou nin kala gooni noqday waa tanuu kaba cabiraya qasrin calaa riwaaya riwaaya lagu gaabinaya riwaayata raawin mucayan can raawin mucayan baa lagu gaabinaya taasna waa qeyd kale oo bal masalan xadiis adigu bacda asxaabi sunan ay wariyeen oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayhi markii uu safiya bintu xuyayi khaybar laga soo noqday oo la aqalgale uu guursaday welimadeedii oon hilib iyo waxba lahaynba taas ayaa maxaa kuba sugnaa de awlama calaa safiyata bisawiiq wa tamri sawiiq iyo timir baabay weliimadu ahayd xadiiskaa dadkii warinayey anas baa warinaya o anasna zuhri baa kaba wariyey zuhri waxaa ka wariyey bin bakr ibn waail la yidhaaho marka maxay ku qaydeen oy leeyihin xadiiska lam yarwi markaa can bakr can zuhriy markaas ilaa bakr anaa zuhri marka la eego bakri mooye cid kaloo ka warisay ma jirta yidhah welibana ta ninkaa bakrina aabihii waail maanta aabaha warinayo raawigii ah aabihii waail baa kaba wariye xadiisko isagana waxaaba yidhahan lam yarwi can bakrin ilaa abuhu waail bakri aabihii waail mooye cid kaloo xadiis kasoo naqlisa ma jirto manaa dur kale xadiiska waa leeyahay laakiin markay noqoto qoladan ayay dee fardi uu noqday lagu qaydayo riwaayo raawiga lagu koobayaba bal taasna waa qayb kale haddaba waxa ay tahay nimaka xadiisku marku uu yahay gariibki aynu soo marray waqul gariibun ma rawa ma rawaa raawin faqad waxaabay ahayd dee qariibkii mudlaqa ahaa walow qariibkii nisbigaana uu ahaayo waa xadiis riwaayadiisa raawi la gooni noqday balkaas xukunkiisana waan soo ogaanay isaga naftiisa dee qaybo usii kala baxayo dee maynaan dhex gelin markay noqotooyin kan aan haynana horta waa wax nisbiya un wax mudlaqa maaha oo guud ahaan lala gooni noqday ee laakiin waa qaybaha uu kaba yimaado kelinimada nisbigii ama qeyd keli ay kaba timaado haddii bal masalan markaa la yidhaaho xadiidkan wax siqa hebel mooye cid kale may warin taasi waxa la xukum noqonaysaa marka xadiidku guud ahaan fardi yahay ee raawi un u guud ahaanba xadiidkii la gooni noqdayo dee ciddii aan siqada ahayn ictibaar ma siinayne ninkan siqadaa heerka uu gaadhsiisay iyo siqanimadiisu gaadhsiisan tahay la eegi saxiix buu noqon ama xasan buu noqon markaasaas kaas buu la haddii ninkan la gooni noqday dee uu aanu wasfigaa ku sifoobina dee waaba xadiidka waaba daciif markan jamaaco lagu qaydayo beled mucayana kamida wuxuu hadduu dee ay tacadudeen xadiiskii gariibba maaha xadiiskii magaaladan ha lagu koobo oo hala yidhaaho reer makelun baa xadiiskan wariyey ee laakiin markay jamaaco iyaga kamidi wadaagsanayaan xadiisku sidiisa kale gariib uma aho jamaaca warisay o dee bal waxaa dhici karta xadiis mashhuuraba inuu yahay oo duruq saddex ka badan inuu leeyahay laakiin suuradaas baa waxa dhacda iyadoo nin keliya iyaga kamidi ninka wariyey uu yahay laakiin beledkan ka tirsan inay cibaaradan kala cabiraan marka taasna maxaa ay noqonaysaa iyada waa macno majaas oo sidan ficilka qabiiladaba nin ficilkii qabiilo dhan looguma nisbeeyo laakiin suuradaa maxaa inoo soo bixi xukumkii fardiga mudlaqa inoo soo noqon oo hadduu nin keliya oo beledkaa kamida yahay ninkan baa la eegaya hadduu nin cadaalo iyo dabdi fiican ay usugnaatay iyo xadiiska waa la aqbali saxiix buu noqon dabdigiisu haddaan utaamayn xasan buu noqon ninkani haddii uu dee aanu ahayn nin dabdiba le cadaalaha uga sugnaatay xadiiska daciif buu noqonaya haddii bal dee dabdigiisu aada uga sii xun yahayna waaba dhici karta in dee qolooyinkii shaadka taa kaba dhigi jiray ama waxa weeyaan munkarka kaba dhigi jiray qowlkoodu soo noqday bala daciif buu noqonaya oo bal markaa waxaan leenahay un markan la leeyahay beledkaas hebel reer hebel unbaaba wariyey ama beled fulan unbaa wariyey hadday jamaaco tahay ina xadiisku ina dee reer qoladani hala gooni noqotay xadiiskii mashhuurka ama magacii kalau yeelanaya haddii laakiin uu nin keliya yahay ninkaas wuxuu la xukum noqonaya fardigii mudlaqa xadiiskii nin keliya guud ahaanba la gooni noqday ayuu la xukum noqonayaayo dee markaa la eegaya dabdigiisu khaasatan iyo waxyaalahan dee awsaaftan keenaysa waa cadaalad iyo dabdiga heerka uu kaba joogo balkaas ama tan iyada marka laleeyahay shaksi lagu koobaye leeyahay hebel hebelun baa kaba wariyey xadiisku kol aduu durug kala leeyahay waa dhici kartaa dariiqa ninkani haddii aanu nin dee la aqbalo ahayn dariiqan waa la daciifin karaa laakin haddii dee durug kale oo uu ku xoogooba leeyahay waaba iska xoogoobayaaye balkaasi laakiin fardinimadii waa la qayday oo ma jiro xadiisku sidiisa fardi umaya lakin dariiqan bay fardinimadu gelaysaa dariiqan ayay fardinimadu gelaysaayo markaa waxay noqonaysaa wejkaasun baa qaraabadii ama fardinimadii ay kuba sugnaanaysaa taas bay tahay laqmadan ku yarlaamaya oo wuxu uhi walfardu fardigu ma xadiiski weeye qayatahu aada qayday adigu oo waa xadiiska qayatahu aada qayday bisiqatin biriwaayati siqatin nin siqaa riwaayadii aada kuba qayday oo ti isagu de waa riwaayo nin siqaa riwaayadii dadkii kale kala gooni noqo oo tidhi lam yarwihi siqatun ila fulan aw jamcin aw biriwaaya qayatahu aada qayday biriwaayati jamcin min beledin mucayan waa jamaaco beled mucayana kamid ah riwaayadooda aada kuba qayday oo de waa nusaan leenahay waxba jamac ma aha kolkol buu nin keliyaba noqdaa misri bay kaba cabiri jireen bal markaa waa beled riwaayadii oo tidhaaho tafarada biha ahlu maka ama ahlu madiina ama ahlu basraba sunahan ama xadiiskan laba gooni noqday taas aw qasrin aw qayataw aada qaydo biqasrin gaabin aada gaabinayso xadiiskii calaa riwaayati macnaa calaa riwaayati raawin mucayan raawin mucayana riwaayadii oo can raawin mucayan uu kaba warinayo oo tidhaahdo lam yarwihi can fulan ilaa fulan hebel xadiiskan hebelun baa ka wariyay cid kaloo la warisay ma jirto ujeedadu ninkaas asxaabtiisii iyo xertiisii wax kastoo xadiiskan kasoo noqonaya isagun baa jira ama dad kaloo ninkan ahayn lagala gooni noqday oo xadiiska warinaya waa jiraaye lakin markay hebel noqotay hebelun baaba kaba wariyay kaas baa waxay ku magacaabaan fardi waana fardi nisbiya ee fardi mudlaqa maaha walow xagga xukumka barhkood fardigii mudlaqaa la xukum noqonayo si aan soo sheegay wamaa bicilatin gumuubin aw khafaa mucallalun cindahum qad curifa bal waa qaybtii afar iyo labaatanaad ama noocii afar iyo labaatanaad waana xadiiska mucallal yidhaahaan ama macluulba ay kaba cabiraan bal markaa waxa ay tahay horta aynu soo maray xadiisku marka uu saxiix noqonayo ama xasan inay shuruuddiisa ay kaba mid tahay iyo quyuudiisa inuu cillo ka nabad galo taas oo horeynu usoo maray inaanu shaad noqon shuduudkii wuxuu iya waan soo maray inaanu la cilayn oo cilla aanay gelin cilladiina waa kan maanta uu inoo tacriifinayo marka cilladana waxay kuba tacriifiyaan waa sabab inta badan qarsoon waa sabab qarsoon oo xadiiskii dhaawacaysa sixadiisii iyo aqbalkii la aqbali lahaa dhaawacaysa ee sida lagu ogaanayaana ay tahay marka xadiiska duruqdiisa iyo asaaniiddiisa laysba geeyo mucalamkana waxaabay kuba tacriifiyeen bal tacriif yar aada moodo inuu ugu fahamsan yahay marka ugu dhow yahay tacaariiftay kuba tacriifiyeen wa xadiisun daahiruhu salaama ulica bacda taftiishi ulica calayhi bacda taftiishi calaa qaadix waa xadiis marka la eego sanadkiisa la eego dee daahirka oo sare inuu fayow yahay daahirkiisu ahaayo markii xadiiskii laga daba tegey ruwaadiisii laysu wada keenay siay ku wariyeen laysu miisaamey laysu muqaaraneeyey waxa qaadixo xadiiskasi xadiiska dhaawacaya labaas matalan waa xadiis aan arkayno iyadoo sanadkiisi dhan yahay saxaabigiisii la magacaabay rasuulka ilaahay loo kor yeelay ruwaaddan markaan eegnana dee ruwaad la yidhaaho hebel baa daciif oo kuba sugan waan hadiyo goor tacliimku wuxuu ku yimaada axaadiisa siqaat buu kuba imanaya in ninka aduu daciifi marka horeba xadiiska daciif buu sii noqday cillaba uma sii baahno waxaan sababtan daahirka ee meesha joogta ayaa xadiiskiiba daciifisay iyadoo ruwaadiisii baan eegnay wax daciifi kuma jiro war taasa waa dad toosan sanadkii baan eegnay wax inooma muuqdo wax kala go inooma muuqdo matigii baan eegnay rasuulku u gaarsiisan yahay marka xadiiska daahirkiisu waa salaama laakiin markaan eegnay ruwaadii kani siduu ku wariyey kani siduu ku wariyey kani siduu ku wariyey laysu wada geeyey ayuun baaba inagu soo baxday halkan imaka dee xadiiskii marfuuca uu kaba iyo rasuulka ilaahi loo tiiriyey ayuun baan ruwaadii kale iyo aan eegnay markaan isu wada miisaamay xadiiskuba inuu mawquuf yahay kalaam saxaabi yahay ee waxaan koryeelkani wahan dee ka dhacay dee kuludahana wahan basar kama nabadgeli karo ninku inkastaba haystaan badnaadee wahan waa ku imanaya oo waxa weeye bashar waxaa la yidhaha ma sumiya alinsaan ila linafsihi insaanka waxaba loogu magacaabay insaan waa ilowgiisa daraaddeed oo de waxa wey wa ina awala naasin awalu naas cibaaradii xataa saaxib lqaamis bilowadiisi kuwa sugnayd oo waxa weeye dadkii ugu horreeyey macnaa kuwa xilooba kii ugu horreeyey dadkii ugu horreeyey wey laqad cahidna ila aadam fanasiya walam najid lahu cazma ayaanu malaa